גלויה, לחשוב שזה אויב שיש מה לדבר איתו, אבל אתה רואה את האנשים הבכירים ביותר בתוך המערכות.
kooxaha midigta fog ee kiniisadka israa'iil ayaa axaddii yeeshay kulan gaar ah oo ay si rasmiya ugu taageereen qorshaha madaxweyne donald trump ee lagu rarayo in ka badan laba milyan oo falastiiniyiin ah oo ku nool khaza wasiirka maaliyadda israa'iil baslel smotrich ayaa sheegay in uu sameynayo hay-adda qaxootiga oo hoos iman doonta wasaaradda gaashaandhigga si loo dhiirigeliyo in falastiiniyiintu ay ka tagaan khaza וכל שקל שנשקיע בעידוד הגירה יעלה לנו הרבה פחות מ...
shilin kasta oo aanu ku bixinno dhiirigelinta barakaca waxa uu ka jaban yahay dagaal mar kala dhaca miisaaniyadda qorshahan caqabad ma noqon doonto tani waa fursad wax ka bedeli karta taariikhda bariga dhexe iyo israa'iil xildhibaan smicha rothman oo ka tirsan kiniisadka israa'iil ayaa sheegay in qorshahan dib u dejinta uu ka wanaagsan yahay qorshaha ay dhowaan soo jeediyeen masar iyo ururka jaamacadda carabta kaas oo oggolaanaya in maamulka falastiiniyiinta uu la wareego khaza iyadoo aan xamaas hubka laga dhigin People will say, let's rehabilitate Hamas. Let's give Hamas all the opportunity to rebuild its forces.
dad baa leh aan xamaas dib u dhisno aan fursad siino si ay dib ugu soo noolaato sidii tani ay xal u noqon karto ab- arrintan waan isweydiinayaa waa khatar waxa ay khatar ku tahay khaza waxa ay khatar ku tahay nabadda gobolka oo dhan sharciyaqaanada midigta fog ee ka qayb galay shirka ururada mayalka adag ee israa'iil waxa ay sheegeen in dhiirigelinta qaxootinimada goob dagaal aanay jebinaynin sharciga caalamiga ah We know that in time of war, there are refugees. From Afghanistan, millions of refugees. From the war in Syria, millions of refugees.
waxaan ognahay in From the xilliga war in dagaalka ay Ukraine, jiraan millions qaxooti of refugees.
afghanistan malaayiin None of qaxooti this is ayaa called jira ethnic dagaalkii cleansing.
suuriya malaayiin ayaa Now, qaxooti ku noqday the creation of dagaalkii such ukraine refugees malaayiin cannot kale be ayaa done on qaxooti ku purpose.
noqday midna looma need aqoonsan not be isirtirtirid specifically hadda prevented abuurista as a qaxootinimo consequence looma of samayn war.
karo si ula kac ah balse looma baahna in si gaar ah looga hortago haddii ay ka dhalato dagaalka wakiilada ururada israa'iil ee xagjirka bidixda ayaa si adag uga soo horjeestay qorshahan this is not voluntary um, removal of people, it's uh, displacement um, or transfer of population. It's Arrintani a, ma a aha war dad crime iskood when it's u uh, baxaya.
immoral.
waa barakicin khasab If you ah make waa dembi dagaal people's life waana mid aan miserable, then anshax you say, meel kaga "Want to jirin leave the haddii place." aad nolosha It's dadka not that xumayso they kadibna aad voluntarily tidhaahdo way go baxayaan out.
taasi macnaheedu ma aha inay iskood u baxeen xubno badan oo ka tirsan knesetka israa'iil ayaa ugu baaqay dowladda israa'iil in ay dib u dhisto koob iyo labaatan deegaan oo yuhuudda lagu dejiyey khaza kuwaasoo laga daadgureeyey sannadkii labadii kun iyo shantii markii israa'iil ay si iskeeda uga baxday marinka khaza The people of Israel are ready to fight, are ready to carry out President Trump's idea of invasion of the Gazans.
dadka At the same israa'iil time, waxay diyaar u yihiin dagaal The people of waxay Israel diyaar u yihiin are inay ready hirgeliyaan and willing qorshaha madaxweyne trump to ee fulfill qaxootinimada the goal lagaga of raraya dadka Zionism khaza to islamar settle ahaantaasna the dadka entire israa'iil waxay Gaza diyaar u yihiin with oo ay ku Jewish faraxsan yihiin settlers.
in la fuliyo hadafka sahyuuniyadda ee ah in yahuudda laga dejiyo khaza inkasta oo dib u dhiska deegaanada yuhuudda ee khaza ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn haddana inta badan israa'iiliyiintu waxay isku raacsan yihiin in xamaas aanay mustaqbal ku lahayn khaza qaar kalena waxay aaminsan yihiin in habka ugu fiican ee taas lagu xaqiijin karo ay tahay in dadka falastiiniyiinta intooda badan laga saaro khaza